بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المياه على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal in sha allahu tacaalaa ilaahayna waxaan ka rajaynaa towfiiq iyo dhibyarayna saaka waxaa inoo bilaabmaya kitaab kale oo ku xidhan uun labadii kitaabaynu soo marray ama aan ka baxsanayn waa nadmigii matnigii yaraa ee waraqaadka macnaa waxa weeyaan nasri isagoo aan soo aragnay iminkana isagoo nadmiya ayaan arkaynaa waxaaba dee suurtagal ahaan leyd kol haddaan nadmigii aan nasrigii aragniyo sharaxiina nimaka kaniskigaba boodno inu kitaab kale dooranno laakiin kol hadduu fanigi bulow yahay kolay faniguna aan dee dhibyaraan ama hore aan sidaas ruuxu aanu si fiican u wada istixdaarsan karahayn waxyaalihii lagaba hadlaya ama fahamkiisu aan ugu wada taam noqon ahayn nadmiguna uu ka sahlan yuu ka fudud yahay ruuxii bal xifdi doonaya inuu fani bal kitaab xifdiyo doonaya kitaab nasriya iyo kitaab nadmiya hadday u gudboonaadaan waxa u sahlan oo xagga marka leega xusuusta iyo xifdisa hore loogu xifdiyayo iyo bal umuurahaas iyo adigu dhinac kastaba ka sahlan kitaab nasrioo la xifdiyo kitaab nadmioo la xifdiyo taas baa adigu kaba sahlanoo bal markaa dadkii iyaday fiican tahayna taasi doonaya kitaabka inay xifdiyaan ama ha yaryaraysteenoo casharka saba maalintiisa ha xifdiyeen ama dee gaar ahaanba sidiisa ha u xifdiyeene waxa u sahlan oo u fudud oo xagga xifdiga marka la eego iyo qabashada iyo taas aadna ugu dhow una fudud nadmiga ayaa nasriga uga fudud taasi iyadu mid bay ahayd waa waxyaalihaan uga dooranay iyo arrinkaa horeen sheegayo ah fadnigu kol hadduu bilow yahay bal horta mutuuntii yaryarayd in si fiican loo dabdiyo waayo waxay yidhaahaan man xafida almutuuna xaasa alfunuun bay yidhaaheen ruuxa mutuunta yaryar dabdiya xifdiya ee fahmaa hadhow funuuntii kaasaa kooba oo kitaabku haba yaraadee abwaabtii usul fiqiga lagaga hadli jiray inteedii badnayd ama wax saasi tafsiilkii ubaaba maqan ee intii asaasiyaadkahayd way kuba sugan tahay ruuxuna wixii asaaskahayd hadduu dabdiyu fahmo laakiin intuu dabdiyo fahmo marka dambe wixii tafsiili isagoo qayb wixii kasii fahamsan ayuunbaa masaa'il u korodhay ay noqonayaan ee wax ku cusub ma noqonayaan laakiin ruuxa aan marka hore taas dabdineen fahmin dee wax kastaaba wax ku cusub oo hadhow weliba dee badan oo hadalkeeduna adag iyo niqaashkeedii wadato ku yar cuslaanaya ayay noqonaysaa bal waa umuurahan kolley aan idhi kolley saddexa kitaab ha israaceen arrin kalena kolley aad bay muhim u tahay oo kol hadduu matnigii yaraan soo aragnay nadmigiisii yahay sharaxiisina aan soo aragnay ruuxii iminka waxa u suurtagelaysa abyaada nadmiga markuu dee raacduu hagaag u fahmo inuu sharaxii dib ugu noqdo waayo sharaxii aynu soo aragnay matnigaasuun sharaxumu ahayn imaka nadmigana waa matnigii unine wax kale maahee sharax buu noqonayaa raacasho uu sharaxii kuba raacdo oo uu dib ugu muraajaceeyo sharaxii oo weliba dee cashar cashar u muraajaceeyo si aan culays ku keenno waqti dheerna ugaba baahan ayuu u noqonayaa tani horta bal taas weeye oo iyada waa waxaan kitaabka uga dooranay ta kalena odhan lahana waxa weeye kolley kitaabkan dee sheekh soomaali agtooda macruuf ku ahaa ayaa leh nadmiga laakiin macruuf wuxuu ku ahaa nadmigiisii ajuruumiya ee magaciisan sitay camreedii ama camriidii koley magaca sabaabkii rada in la kasriyo weeyo walow dee rada la fadxiyo inagu markaad agteena ee taas baa aduu mashhuur ku ahaayo waa nin horta imaama oo marka la eega madhabaadna shaaficiyulmadhab ah magaciisana yaxyaa la yidhaahaa adugu yaxya ibnu nuuridiin ibni muuse ama ibnu nuuridiin ibnu muusa camrida loo nisbeeyeyna waa meel masar ka mid ahayd ama manaadiqda sharqiya ay yidhaahaan meel ka mida ahayd weeye oo waa qaryadiisii isagu loo nisbeeyey walow markii dambada qaahire iyo asariya uu deganaa bal taas bay nisbadu tahay kolley dhimashadiisuna kii hijirada haddaanu sagaashankii soo gaadhin ayay dhimashadiisu ahaydba waa nin ilaahay subxaana watacaala u dhib yareeyey xagga nadmiga uu u dhib yareeyo oo xaggaasuu aad ugu xeel dheera nadmigiisna waa nadmi macaan oo sahlan kutubtii uu nadmiyey oo kutubta uu nadmiyey waxaa ka mida ajruumiga oo waa kan kitaabkan dee macruufkae mandiqadeenna aad macruufka u ahaa kuwa nadmiyey waxyaalaha uu nadmiye waxaa ka mida abushujacan abushujaacana waa nadmiyey isagoo nihaayatu tadriib kuwa magacaabay umuuraha uu shuhuroobay ee uu nadmiye waxaa ka mid a kitaab fiqiga shaaficiya oo macruuf oo taxriir la yidhaahayo sheikhulislaam zakariya al ansaari leeyahayna waa nadmiyey dee kitaabkeenan aan haynana waa nadmiyo xaggaasaad moodaa inuu aada ugu xeeldheeraa nadmigiisna kolley waa isshabaha waana nadmi marka la eego usluub dee mucaqada aan kuba imana usluub sahlan oo dabacsan oo macaan oo maqsuudkiina dhibyaraan looguma fahmayo kuba yimi bal markaa nin saasa weeye sheekha kitaabkan lihi camridaa loo nisbayna waa taan soo sheegay bal markaas magaciisuma waa taanidhi yaxyaa la yidhaah kollay aabihii nuurudiin sharaxan aan haye badrudiin baa kuba sugane laakiin waa suurtagal dee inuu nuurudiin ahaa oo dee adigu bal labada mid aad imaka uma sii kala saari kare nuurudiin iyo badrudiin ba aabihii laqabkiisa way yidhaaheen bal intan isaga hordhac uga dhigi laaba intaasoo kuma raagayo kolay usluubkan ku aqrii doonaana wuxuu noqonayaa kol haddaan matnigii soo aragnay sharaxiina soo aragnay sharax baa haysataan imika qaaliban a haysataan anigu waxba sharaxa ma tatabucayo matnigan baan dabdinayaa laqabadiisa iyo waxa ujeedadiisu ay tahay intaa wixii dhaafsanna waa wixi aynu hore usoo aragnay una dee sharaxii kale inooguba sugnaa ama sharaxaas iyo waxyaalahaas iyo amhiladiisiiy waayo kitaabkii waa kitaab aan soo aragnay asalkiisii baan haysanaa ee imika bal waa abyaada iyo maqsuudkeediiyo laqbadeedii taas bay adigu kolley waxaan xooga saari doonaa noqon sharaxiinaasna xataa waxaa dhici karta inaan ii suurtagelin shaygan soo mariyo haddaan dee meelo u yar baahan nadar iyo meelo sixid u baahan aan yar eegi lahaa laakiin waxa weeyaan usluubkan anigu waxaan ictimaadsanayaa taa weeye marka hadduu sharax wada haysataan iyo haddaad toban sharax kala haysataanba kolley maqsuudku waa midoo waxaan aqriyayaa nadmiga dee laakiin sharax idinkaa kama maarmahayn kan isaga lagu sharxaya abyaadda ha noqoto iyo haba noqoto sharaxii hore aynu waraqaadka kusoo aragnay oo isaguna sharaxun u noqonaya siduu nasrigii sharax ugu ahaa ayuunbuu nadmigana sharaxu yahay bal waxaan odhan lahaana in sharaxii horena dib ha loogula noqdo markan cashar kastaba gaar ahaantiisa oo ruuxu markuu abyaaddii iska dabdisto sharaxii horeynu soo maray iyo kan wuxuu kaba faa'iidaysanayaba kolley maaha in matigii lagu gaabsadee laakiin anigu sulubka iyo deesaan ku wadi doonaan idiin sheegayaa taasba wey xataa sharaxan haysta sharaxiina la mid maaha waa sharax kale oo ka yar horeeyey oo dee aragtaanba waraaqiinsusta yihiin ladaiflishaaraad laydhaa dee kollayna siin nadmi kol hadduu yahay bal si dadku sida nadmiga loogu inshaada iyo ama lafdiga xarakadii haddaanay xarakaysayn a u dabdisataan si aan alfiyadaba samaynaynay ayaan samaynayaa oo dee horta abyaadan siday maanta waad gaari kartaa ayaan laqba ahaan ama bayd ahaan kusii inshaadi oon sii aqriyi doonaa oo kollay dhaqan baana jiray ama usluub tacliimeed oo mandiqadeenna ama dee xera iyo sheekyadu ay isticmaali jireen mandiqadeenna kol hadduu kitaabku nadmi yahay waa la yska daba aqriyi jiro intuu sheekhu beydka aqriya iguna ka daba odhan jireen dee taama isticmaalayo laakiin dhagaysi unbay noqon iyo anigoo beydkii aqriya laakiin taasi waxayd usluubkii tacliimeed ee mandiqadeennaba saa'idka ka ah ama jiray oo ah beydkii iyo horta wuxuu kol hadduu nadmi yahayba in dee abyaadii la yskaba daba la aqriyo dee kutubta qaarkoodna ninka mubtadiga ah haddaan sidaa loogu jecin way kuba adkaaysa laamiyotafaalkoo kale iyo meelo kala mida suu kolkol beydkiibaaba inuu hagaag ugu ishaada ku adkaanaysa yar sucuubada uu leeyahay meelo sida meelaha masiidka iyo meelo kaleba oo taasi kolley wax loo yar baahnaabay ahaydee sewan bal saasay arrintuna ahaan doontaa si ruuxu lafdigaygana uu ilaashado uun wixii xarakaan koleyna saaka intii aan ka gaadhsiin karo ee bilow uuna ayay kitaabku noqon doonaa قال الفقير شرف العمريد ذو العجز والتقصير والتفريض الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا وخير كتبه الصغار مأصم بالورقات للإمام الحرم وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب هكا أصول الفقه هكا أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزءان مفردان فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد أما من عاقد هذان أو من عابد بسم الله الرحمن الرحيم qaala wuxuu yidhi alfaqiiru ninkii ilaahay subxaanahu watacaala u baahnaa dee khalqii oo dhammiba way u wada baahan yihiin ilaahay baaba yidhi subxaanahu watacaala yaa ayuha nnaasu antum lfuqaraau ila allah cid aan ilaahay u baahnayni ma jirto haddaba wuxuu yidhi ninkii ama shaqsigii ilaahay isaguu u baahnaa rabbigii u baahnaa asharafu ee ahaa sharafuddiin alcamriidiyo ee camriid meesha la yidhaha loo nisbeeyey dul cadzi awooddarro iyo cadzi iyo wataqsiiri gaboodfal iyo watafriidi waa isla mid u saaxiibka ahaa muxuu yidhi hadalka dambe ayaa maquul qowlku noqon alxamdu lilah aladii qad ahdaara faqiirku dee kollay ruux kasta oo dee khalqiga kaba midiba waa ruux baahan ilaahay baa subxaanahu watacaala haniya rabbi baa loo baahanyay naxariistii iyo fadligii iyo guud ahaan laxdo kastana looguma baahanyaho baltaasi waa qowlkiisan uu leeyahay qaala alfaqiiru lafdigan asharafna waa laqabkiisii laqabkiisana waxaa la odhanaya kollay dee muddo qarnigi ana markaa way socotoyo marka la eega qarnigiisii arrinkuye waa in laqabyadan diinta loo idaafeeyo eed arkayno culimada haaliban dee qurunta qarnigiisa iyo waxyaalihii kaba horreeyey ama dhowr qarnioo kaba horreeyeyba laqa ay culimmadu lahaan jireenoo sharafuddiin iyo shihaabuddiin iyo shamsuddiin iyo muxyiddiin iyo taqiyuddiin iyo umuuraha naanaysta ah ee diin u idaafaysan taasba weeyeoo waxa laqabkiisu ahaa sharafuddiin baa la odhanayay laakiin maanta mudaafkii mudaaf ilehgii uu gooyey addiin waxaa markaa ti uu bedelkeedii uu laba yimi aliftiya laamta inay laqabka kumay sugnayn alifiya laami sharafuddiin buu ahaa markii mudaaf ilehgii la xadfay ayaa bedelkiisii ay aliftan iyo laamtani timi waana wax badan oo kutubtaan ku arkaynaa attaqiyu bnu taymiya attaqiyu subkiyu ashihaabu bnu xajar wax sidaas oo kale ayaan ku allahuma dee barhkood baanay goyn karahayn oo muxyidiin kuwa laqabkoodu ahaa almuxyi kuma kaaftoomi karaan taasi waa wasfi ilaahi subxaanah watacaala laakiin inta kaleo dhan oo macnaa waxa weye ikhtisaar ahaan ayaa inta mudaaf ileygii loo gooyo ayay habkeediina alif iyo laam la yimaadaan dee ruuxii aan khaasatan xaqiiqadaa la ogaano kulla waxaaba dhici karta inaanu garan oo waxaad arkaysaa azayn alciraaqiyu macnuuna waxa weye laqabkiisa ahaa zaynuddiin buu ahaa laqabkiisu markaasay inankiisoo kale abu zurca waxaad in badan kutubta ku arkaysaa alweliyu alciraaqiyu welina loogama jeedo dee kuwa ilaahay ala ina awliya allah ilaa khawfun calayhim taa ujeedadu maaho weli buu ahaa taas loogama jeedo ee waxa weeye laqabkiisiiba ahaa weliyuddiin buu ahaa markii la gooyey mudaafkii iyo ilaahigii ayaa aliftan iyo laamtani timo arrinta maxay noqotay alweliyu alciraaqiyu weligii macnaa waa weliyudiinu ashihaabu attaqiyu markaa tanna waa taasoo macnaa laqabkiisa wuxuu ahaa sharafuddiin isaga laqabkiisii tan buu leeyo qaala wuxuu yidhi alfaqiiru kii baahnaa wuxuu yidhi asharafu sharafudiin ahaa alcamriidiyu camriidna ra-da caynta waan fadxinaynaa ra-dana waan kasrinaynaa walow kitaabka alaclam la yidhaaho tarjamada sheekha ay dhacday cayntu inay kasrisantay laakiin xarakunbay ahayd xarako qalin oo taas aan la ictimaadsan karin tarjamadiisu aha layaab laba safxo isku xiga ayuunbuu dib ugu soo celiyo mooye qaladka wuxuu uga dhacay sheekha oo safxadan iyo safxadanbaa tarjamadii keli ahayd ay ku wada sugan tahay waxa ka kala tagan bal labada meeloodna caynta kasradeeda dhacday laakiin bal waxaan raajix yeelaynaa cayntu inay fadxisan tahay oo qaalfaqiiru asharafu alcamriidiyu camreed markaa mahasayn inagu aqriyaynay ee camriidiyu sidii kitaabka camreediga unaan lahayd dulcajzi wtaqsiiri watafriid oo kolley tani culimada qaraydhaan tawaaduc buu taa u la yime laakiin bashar waa wasfigii bashar waa ku caajisa awoodiisu waa dee koley waxa iyo tamartiisu ma badno oo kale oo wuxuu dee ilaahay u dhib yareeyo u sahlo mooye wuxuu qabsan karaaba ma jirto taqsiir iyo tafriidna bashar waxa weeyaan waa simadii iyo sifadiioo ruuxu inkastaba meel sare ha ka gaadha cibaadada ilaahay subxaanahu watacaala iyo daacadiise haddana wixii ilaahay subxaanahu watacaala u waajibay ee mutay ee dee shukrigiisa iyo daacadiisa ruuxu inama dhoweyn karo iskadaa inuu dhammeeye oo kolley waa taqsiir iyo gaboodfal ilaahay subxaanahu watacaala xaqi iyo daacadiisii uu ku gaboodfalayo ruux kastaba inkasta heerku doonaha ka gaadha cibaadiyo daaco iyo macrifo ilaahay waa mid jirta oo waxbaa imika waa dee waa kolley waa umuuro xaqiiqiya oo waaqica ee isyarayd iyo tawaaduciyabuu u yidhi de waa sax laakiin dhab ahaan waa umuuro jira oo waaqica oo dulcajzi wataqsiir watafriidi haddaba muxuu yidhi hadalkiisi waa ka naquulu qowlkii alxamdu xamdi lilaahi ilaah buu u sugnaaday ilaahii qad adha aladii ilaahaasoo qad adhara muujiyey aliftan adharaa alifta niya maahay waa aliftan ay aliful itlaaq yidhaahaan ee qaafiyooyinka ama meelahan dee san oo kale haleesha in aladii ilaahaasoo qad adhara muujiyey cilmal usuuli cilmigan usuululfiqhigaa muujiyey haysiiyey oo muujiyey oo wa ashhara aliftanna waa la mid uun waayo wa ashhara baan markaa iska aqriyayaa kol haddaan laqbayniyo uma baahni aliftaas wa ashhara shuhreeyey kolley mafcuulkii hore ee adhara cilma alusuul buu ahaa kan asharana damiir u laamayo cilma alusuul baan mafcuul ugaba dhigaynaayo wa ashharahu macnaa cilmigaa usuulna shuhreeyey calaa lisaani shaaficiy imaamkii shaafici carabkiisa ku muujiyey ee ku shuhreeyey oo wahawana ay wahawanahu sahlay kana mafcuulka iskaba qadaro inagoo cilmalusuul aanu celinayno wahawanahu sahlay oo fudaydiyey cilmigaa usuul muxuu ku fudaydiyey calaa lisaani shaaficiyi shaafici carabkiisii ayuu ku fudaydiyey haddaba waxa mahadleh ilaahay subxaanahu watacaala cilmigan usuul muujiyey oo dee ka dhigay fadnigan qaa'imka faa'iidadiisuna badan tahay kutubtina ay kuwa badnaatay culimmadu ay u alifiyeen ay kuwa ururiyeen ee ka dhigay kaa mashhuurka ah sahlay oo fudaydiyey marka maxaante waa shaafici carabkiisii intaasna dee ilaahay ku muujiye ku shuhreeye ilaahay isagiina u sahlay ilaa uu alifay kitaabkiisa macruufka risaalo laydhaano oo maxaya ajibay waxaa laga yaabaa inaanu taasin odhanin ya waxa weyaan hortayn waxaa jirtayn kitaabka de dhibta jirta kitaabkayn sharax badan u haynaa ma jirto sharaxan cuthaymin ee cusub iyo sharax horoo ladaifilsharaad laydhaa isna qarnigii imika dhammaaday un madaxiisii ahaa malaa dee sheekhu waqti iyaduu dhintay markan eega ladaifilsharaad waa kan hayo shurax badan oo kale bal mutun badan laakiin waxaan leeyahay kolley sheekhu cibaaradiisii tabay adu horta dee kitaabkii kitaabkan kitaabkan ka akristay waaba noocan baan ka akristay kaasi baryaha iyagii ma jirin kale waqtigan aqrisayna waxay shan iyo toddobaatan ka madaxiisii bay ahayd waa laga yaabaa inuu weli sheekh nool yahay sheekh sheekhaasho sheekh xasan shar la odhanayabaa berigaas anaan kitaabka bayqooniyadii oo aqriyabaa isagoo weliba annagoo majmuco toban iyo sheekha kitaab keliyaan wada haysano kitaab labaad lama haysanba kitaabkaa keliya ayaa naga dhexeeya horta waa kii markaas oo dabcadii ama noocii beri dhexda markaas sagaashanada madaxeedii baan kol aniga masar u diray oo markaasay boosta soo dhigeen waxoogaa berigii hore naqriyo dee xorta markii hore kaasay haysatay waxaana jirtay inay baxdiyaan hal iyo goor dee caadadii culimmada waxay ahayd markay xamdiga la yimaadaan inay salliga rasuulka raaciyaan taasi waa adabtiiyo sidii ay adabtu ahayd oo taas bal dee haddii aanu ninku taa la iman oo hadalkiisa hordhaciisa markuu ilaahay ku xamdiyo aanu rasuulka ilaahayna kuba salliyin arrin bay dee culimmadu waxa weeyaan kollay isaga ninkaasoo kale waxaa la arkaa in nadar ama mulaaxado taasi ay noqoto ama canaan loo soo jeediyo shaarixanaan hayaano xataa taa waa ka hadlayaayoo waxyaaluhu uga tegay iyo waxaa dhici karta inuu ku kaaftoomay dhawaaqa oo kale iyo laakiin abyaadaasi waxay iigu sugantahay aniga xagga hoose iigu sugantahay sharaxa bal hadday taa tahay bal lafdigan aqriya dhagaysta ثم الصلاة والسلام سرمدا على سكي الأصل ضاه أحمد أصل الأصول أشرف العباد وآله وصحبه الأمجاد وبعد فالعلم بأصل الفقه مكمل آه قارئ علم الفقه فذاك بالفضل الجليل أحرى والله وذو النيل الجزيل أجرى تاسين تاسان مركز على حويا أبيضا وحالي لك شرحا أن هيالي sharaxan aan haya leh ladaa'ifu lishaaraadka ayaa leh markuu masalada ka soo haduu lahaa waasan iyo waasan iyo waxa fiicnayd inaanu saliya ka tegin ayaa wuxuu yidhi hadduu doono sheekhu bal ha laba yidhaaha laftigu kuma saliyey inuu qeyl iyo qaalba kaba tagon hadal uba iman taa uu yidhaaho wuxuu la iman lahaa salligiiyo salaadii qowlkiisa wa ashaara uu yidhi dabadeed ama qowlkiisaasoo oo waxaau odhan lahaa saasaa roonaled waa dadka kol kutubkaba dhacda sida ibraazilmacaanigan shaadibada sharaxeed iyo qoloydoobalaad odhan lahaydba intay kolba sheekha u leeyihiin beydkan malaa beydkan inuu ku bedelaa roonayd beydkan beyd uu ku bedelaa roonayd inay iyagu wax gaara samaystaan oo ay marka inay tan ra'yigiisii kolley jawaab uu yeelan lahaa mulaaxad uu yeelan lahaa usluubkiiba marka abyaaday la yimaadaan hadduu beydkaa bedelkeeda la yimaado taas sharxigana taasi way kuma badan tahay marka wuxuu leeyahay isagoo taa yidhaahaa way roonaan lahaydba oo hadhowna halkaa ka bilaaba calaa lisaani shaaficiniintii intaa hore waa shara dabadeed hadalkaa raaciya waxaan leeyahay abyaadan ma laha camreedii dee saa daraaddeed baan kuma soconayaa qaybtaydan ee wanta iskaga booda macluuno laakiin waa iska caadi oo waa kan baale shaarixan haddii si aan hadal u iman si aan loo odhan salliga muxuu gaba tegay ayaa roonayd intan inuu la yimaado kolleyna bal mutuunta ayn wixii la haye ee markii hore ama makhtuudaad iyo saas wax laga yaaba in laga helo shabakada ama internetada laga yaaba waan eegi karnaa waayo waan arkay mutuun dardisan oo xarakaysan oo kuma jirtana waan arkay mara bal sharaaxda uu leeyahay baadhay iyo waxyaale in la arka waayo sharax badasawda ayaa ku jirto kitaabkoo la aqriyo dee khaasatan raggan mucaasiriinta laakiin sharax caadi ah oo dee qoran oon ahayn ka ibnu cuthaymiin waan arki waayo iyo ladaifulsharaadka labadan aan ahayn bal marka waxaa leetahay waa taasi waa caadi waxaan leeyahay abyaadani kitaabkii ka mid maaha waxaana leeyahay ninkan aan hayo ee kitaabkan anigu aan hayo lee ladaa'if lishaaraad waana iguma sugantahay xagga hoose الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشرى على لسان الشافعي ay markaashu waasharahu calaa lisaani shaaficiyi shaafici carabkiisa isagu tu wadaa waa inay calaa lisaani shaafici intaan la soo gaadhin ay taasi gasho horta uma asalaatu wasalaam oo hadhowna markaa calaa lisaani shaafici marka inta abyaadaa la dhameeya waatan sidaas inay roonaan lahayd si hadal baan u imanay laakiin wuxuu leeyahay waxaa la arkaa aakhirka kitaabkaba uu ku sheegay taa inuu ku kaaftama balanska dhaafnataa wahawada ay wahawanahu waa sahlayoo ilaahbaa mahadle shuhreeyey ee fudaydiyey cilmigan usuul maxaa haddaba shuhrayntan iyo fudaydintani ay tahay waa kan fahuwa shaafici alladii kii weeye lahu waa lihada alfanni dawana ay dawanahu qoray ee ururiye kitaab ku alifay ibtidaaan fi ibtidaai ilamri weeye waa bilowgiga ugu horeyn oo macnaa waxa weeye horta ee markaynu eegno nusuustan cumuumkeed iyo khusuuskeed iyo mudaqeed iyo muqayadkeed iyo umuurahan iyo qiyaaskan iyo ijmaacani waa wax shaafici ka wada horreeyey marka la eego luqada carbeed ee uun in badan qaybaha lagaba qaatay wixii alfaad ku tacalluqsanaan dee waa luqaba jirtay macnuhu culimmadu way ku dhaqmayeenoo istinbaad ahaan iyo isticmaal ahaanba waa wax la yaqaanay cahdigii rasuulkiiyo intii ka dambaysayba ee laakiin maxaa jiray kitaab in lagu ururiyo umuurahan oo kitaab gaano fanni gaara oo mustaqila lagaba dhigo ayuu shaafici u horreeyo taaliiftan kaba horrayn saas baa ilaahay subxaana watacaala fannigan ugu fudaydiyey isagoo ku sahlay oo uuna shuhreeyey carabkii shaaficiyo fa huwa shaafici alladii kii weeye lahu lihaada alfanni dawana ay dawanahu qoray ee jamciyey ee kitaab u alifay ibtidaa'an fi ibtidaai lamri uga horeyn iyo bilowgiiba ninkii kitaab u dejiya isagu ahaa taasna waa waxay ijmac ahaan culimmadu ama itifaaqaan soo naqliyaan wataabacathu nnaasu koleyna abyaada anigusan u tirsanayaa waa tan hooye bergii hore malan sii raqamaystay waa ii raqamaysan yahasan waxaana jirtaa koley kitaabka laba boqol iyo koob iyo toban beyd kama banaan wataabacatu way raaceenoo macnaa shaafici damiirkan baariskii waa shaafici taabacatu shaafici annaasu dadki waa culimadii ayaa raacay shaafici markiiuu dariiqa u jeexay ee kitaabkii ugu horreeyey uu dejiyo risaalo xataa jawaanib mustalaxana kulansadoo ilaa maanta aan haynoo madbuuca dabca weliba fiican isagoo ku madbucaysan dabcada khaasatan axmed shaakir dadkii taaliiftii bay ku raaceen kutub badan oo kala duwan bay qoreen mid yariyo muhimba ma lahayd bal duruqdooda ay kala duwan tahay oo dee marka ay eego jawaanibtay u kala ihtimaameen ama qoladii fuqahada la odhanaya ha noqdeen ama mutakalimiinta dariiqadoodii xataa saara ilaa uu noqday macnaa waa maxay saara waa ma allafuhu weeye wixii ay allifeen ee fannigan ay u allifeen ilaa uu noqday kutuban koley wasankan taa u leenahay de waa kutuban waa takfiifku waa wasanka daraaddeed ee asalku waa ta'du inay damisan tahay kutuban kutub uu noqdo saara marka waa ma allafuhu oo ismigii taasaan qadaranayna oo wixii ay allifeen culimmadu ay fannigan iyo cilmigan u allifeen uu noqday kutuban kutub uu noqday kutubtaasoo sigaaraalxajmi xajmigeedu kuwo uu yaryar yahay ah markaas iyo aw kibaara amase awdu litanwiicun weeye ama waaweyn oo ujeeddadu waxay alifeen oo xataa saara ma allafuhu kutuban sikaaran wa kibaaran dheh ilaa uu noqday waxay alifeen ay fadnigan u alifeen oo aad iyo aad u badan kutub kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn bale dee fanni kastana waa taas fanni kastao culimadu alifeen kutub yaryar buu leeyahay kuwa dhexdhexaad uu leeyahay kuwa waaweyn buu leeyahay fanni kastaaba haddaba markii dariiqan uu u jeexay shaafici ee uu isagu u bilaabay culimmadii isagiibay raaceen oo dee kol markii hore kitaabkiisiiyabaaba la sharxay haddana kutub usuula kuwa kiisii ka yar iyo kuwa markaa leeg iyo kuwo ka waaweynba culimmadu markii dambey dejiyeenoo uu noqday ilaa waqtigeennan waxdee mu'alafaadkii aanay kala goyn ilaa waqtigeennan aanu mu'alafaadkii fannigaasi aanu kala goyn wa taabacatu nnaasu dadkiibaa taabacatu macnaa waa shaafici bay raaceen annaasu dadkan uu sheegayana waa fadil alculamaa ee fanniganna ikhtisaas iyo aqoon u lahaa fanniganna kutub ku qoray markaasa xataa saara ilaa uu noqday maa allafuuhu wamaa sanafuuhu weeye wixii ay allifeen ee kutub ahaa kutuban kutub uu noqday sigaara alxajma aw kibaara xajmigoodu kuwa uu yaryar yahay ama uu waawen yahayba wakhayru kutubihi sigaari maasumi bilwaraqaati lilimaami alxarami cibaaradii camridigiisii kalgaa ku dhawaabataa ajrumiga wakhayru kutubihi kutub haddaba fadnigan weeye waa cilmigan usuulu fiqiga kutubtiisa kuwa ugu khayrka badan ama ugu khayrka badan asigaar yaryar maaha kuwa waaweyn waa kutubta yaryar ka ugu nafci badan ugu waxtar badan baldee ugu mashhuursanna waqtigii uu imaamkaasi alifay ilaa maantadan waxa weyaan marka fadnigaa la bilaabanaya iyadoon hanuf shaaficiye khaasba ahina madhabaha guud ahaanba ay tahay markay usqul bilaabanayaan culimadii ay ka dhigeen kitaab diraaso markaa iyadoo madaahibahooda ay kala duwan yihiin haddaba kutubtiisa asigaari yaryarka ugu khayrka badani ma kitaabkii weeye sumiya aan iska shadana imaka kol haddaan wasantiyo aqri ahayn sumiya lagu magacaabay oo macnaa ismigiisu yahay bilwaraqaati aqrinta kuma jiro shadku waayo wasankee waa imaka marka dambe dhawaaqaan leeyahay marka beydka lagu dhawaaqaya maa sumiya kii lagu magacaabay baa ah kutubtiisa ka ugu khayrka badan kii weeye ama lagu magacaabay bilwaraqaati waraqaad lagu magacaabay de waa matigii yaraayan kaba soo baxnay ee kitaabkana nadmigiisa ahaa kale waraqaadna waa jamcu waraqatin san hore usoo ogaanay waxaana iskaba badan oo kolkol aan dhawaaqa kuwa maqlaa dadka markay kitaabka sheegayaan iyagoo wariqaat oo kale ra'da kasriya laakiin dee taasi sawaab maaha ee waa waraqaat haddaba in oo dee waana wixii ugu magacaabayaan horaan usoo wada ogaanee kutubtiisa yaryarka ugu khayrka badani maa kii weeye sumiya la magacaabay ee magaciisu yahay bilwaraqaati waraqaad lagu magacaabay kaasoo lilimaami imaamkii u sugnaaday alxaramiye xaramka loo nisbeeye ujeedadu waa imaamulxaramayn oo de waxaa loo yidhi taa imaamulxaramayn horaynu soogaano muddo afar sanadooda labada xaram inuu joogay isagoo waxa lifaya dee waxa aqriyaya dadkana u fatwoonaya bal taas waqti iyo kolay dhib uuga soo baxay beledkiisii khuraasaan ana way ahaydba markaa isagiyo dee jamaaco badan oo culimaha ka mid ay kolay dhib jirtay ay usoo baxeen balkaasba wey haddaba kutubta yaryar ee fadnigani leeyahay waxa ugu khayr badan ugu waxtar iyo nafci badan ee waana kaa ilaahay shuhreeyey ilaa maantadan ah kitaab diraaso kitaab bilow fadnigii lagaba bilowdo adyaabayno waqtigeena haddaad eegto inta keed sharaxuun dee ahaadeen sharaxyo sawti ah oo markii dambe ay waraaqa u bedeleen ay tafriiqiyeen waxaa dhici karta inay waqtigeennana dee adugu waa ilaa mka sanadaha dambe oo dhan ee casharaat iyo casharaat aan helo oo dee waliba badankoodna ay kuba faafsan waxaan bal matalan tareedada oo dhan kuba jira waayo waa duruus sawti ahayd oo sheekadii kala duwanaa bilaado kala duwan ku aqriyay casharadoodii intii dib loo qoray la tafriiqiyey ee ta kutub lagaba soo saaray macnaa iska daa waqtiyadii horena way kaba sii badnayd dee shuraaxdiisa kale ama makhduud ama madbuuciina casharaad bay gaadhayaane horeba وخير كتبه الصغار ما سمي بالورق سمي بالورقات للإمام الحرمي wuxuuhi markaa sheekhu raximah llahu tacaala waqad su-iltu waa lay weydiistay oo waxaa layga dalbay muddatan waa min muddatin waa zaman badan iyo dee muddo hore ayaa waxaa lay weydiistay muddatan maaha waqtiga de waa waqti ayaa kolba lagu soo celcelinayo su-aasha la weydiinaya waqad su-iltu waxaa layga dalbay oo lay weydiisto dadka qaarkood ay weydiisteen muddatan waa min muddatin min zamaan waa dee ilaa waqti hore ayaaba lay weydiisanayay fii nadmihi kitaabkaas nadimtiisa deedmin waxaana macruuf ku ayuu ahaa nadmigiisna uu heer sare yahay markaasoo kutubtaa kala duwanaynu soo sheegnay nadmiyey bal markaa haddaba nadmigiisa ayaa lay weydiisay kutubtaasna waa kutub la wadahayo kale aan sheegay uu markaa isagu nadmiyey bal markaa inaan nadmiyo oo kitaabkii nasrigaa nadmi u bedelo ayaa waqti lay weydiisay ilaa waqti horeba lay weydiisanaya musahilan xaalaan ahay mid fudaydinaya markaa lixifdihi xifdigiisa aan fudaydinayo kitaabkii in la xifdiyo iyo wa fahmihii fahamkiisii aan fudaydin sharaxnaan hayo wuxuu musahilan u qadaray caamilkeedii oo wuxuu ka dhigay fa nadamtuhu waan nadmiyey markaa kitaabkii de iyadoo su-aashaasi horreysay ayaa waxaan nadmiyey kitaabkii musahilan xaalan ahay mid fudaydinaya lixifdihi xifdigiisao xifdiga si u fudaydinaya waa taan sheegnay oo ah xagga marka la eega nasriga iyo nadmiga marka la islaa ruuxu waxqabo waxqabashada iyo xifdiga u fudud nadmigii oo iyadoo kitaabkii nadriga uu ruuxu korka ka qabto waxa uga sahlan weliba xifdigiisna ka raagaya kitaabkii isagoo nadmiga qabashadiisiio taas weeye dhib yaraynta uu xifdigiisii kitaabka la xifdihi lahaa dhib yaraynayo waayo nadmigii baa ka sahlan oo ka fudud xifdigiina uga badan xagga marka la eego nadrigii taasi waa mid wa fahmigii xaalan ahay fahmigiisana mid fisahlayo fudaydinayo fahmigiisa suu ku fudaydinayaana waa cibaaraadkan uu adeegsanayo markan uu nadminayo ayaa cibaaraad sahlan dabacsan oo macaan oon tacqiiqd ku sugnayn oo ruuxu markaa uu qabanayo ama uu aqrisanayo wax sucuubo aanu kala kulmayn fahamkeed iyo tarkiibkeed oo taas waana dee taa kolay khaasiya uu nadmigiisu leeyahay aan taa la imanayo cibaarada aan adkaynun tacqiid ku sugnayno fahamkoodu sahlan yahay oo macaan iyadoo nadmi ay yihiin oo qaalibanna nadri iyo nadmi marka la isbaaldhiga dee nadriga ka fudud oo ka sahlan xagga marka la eego cibaaraadka laakiin dee dadka imkaaniyaad sare shicirka weliya aqoontaas waa iyaguna kolay waa dee waxay la iman karaan haddaba taas anigoo la imanayo cibaaraad saasa bal taas baa macnawiyey waana shaarixu kolay si xaaleeye waxaan ugu yar ixaaleeyey taa fanadamtu oon leeyahay waxaa ka yar dambeeya falam ajid mimaa su-iltu buddan markaas cibaarada beydka dambe oo ah in ayood le mar dambe si wuxuu deein nadmiye oo kaloon u taasin ayaa malaa waxa yar keeni reedsan ibnu cuthaymiin oo kale hadalkiisu u yaho dee bal maalan inaan lagaba dhigin inaan caamilka taas u qadaran fa nadamtuhu waa nadmiyey waayo hadalkii inuu nadmiyey way inoo dambaysaaye waxa lay weydiisay min zamaan iyo min mudda fii nadmihi nadmintiisaa lay weydiisay musahilan xaalan ahay mid fudaydnayo lixifta waa dee kollay su-aashu baabay laba socoto iyadoon welibana xifdigiisana sahlayo taasi waa khaasiya nadmigu leeyahay wa fahmihi fahamkiisoo dee cibaaraadkan isticmaalayaana cibaaraadka asaaliya macnuu waa isla midune laakiin waxaa leeyahay inagoon waxba innadamtuhu iminka caamila inaan ugaba dhigin ayaan dee markaas fii nadmihi nadmintiisa aan nadmiyo ayaa lay weydiisay xaala kowni musahilanoo ee aan halkaasba uun aan iskaba xaalaysano si hadalkiisa dambe hadal cusub uu inoo noqdo oo waxay bal markaas beydka dambe laakiin macnuhu waa caadi waa macnaha cad oo waa sheekha waa laga dalbay isaguun muu bilaabine waa laga dalbay oo waa la weydiisay kitaabkan waraqaadka inuu nadmiyo iyadoo dee nadmiga fiicanna laguma ogaa marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala falam ajid maan helin buddan waa kamaaran aan ka maarma ama faraaqan iyo manaasan waa meel aan uga baxo iyo wax aan uga warin meel aan ugaba wareega maan helin mimaa kii su-iltu lay weydiistay oo wixii la weydiistay muxuu ahaa inuu kitaabkii nadmiyo wuxuu leeyahay haddaan cudur daartay dee waa lay weydiiso waa laygu celceliyey marka arrintu waxay noqotay in dee aan dadkii waxay iga dalbayeen i weydiisanayay aan u yeelo oo su-aasha aniga lay weydiisanayo nadmigiisa meel dee manaasa iyo makhraj iyo faraaq aan iyagii kaga faaruqoon ugaba baxo oon markaa dee ayo waxa dee bal matalan aan uga tago waan waayay oo maan helin ee waxay noqoto qasab igu noqotay marka kitaabkayna nadmiyo falam ajid maan helin buddan ay waa faraaqan waa manaasan waa tan dee laa budda minhu oo kale oo waxyaalaha cibaarada waa amarka laasimka ee ruuxa aanay u suurtogelahayn inuu faaruqo wax dee badiila oo uu taa ku bedelana aan la helahayn kaas baa loo isticmaalaa cibaarada laa budda minhu oo kale tanna waa ti oo ujeeddadu faraaq ama manaas iyo meel aan uga baxo oo ujeeddadu intan ku cudurdaarto aan isaga daaya nadmigii maan helin min mas-uuliti wixii la weydiistaa min nadmi kitaab ah waqad sharactu waan gudagalay fiihi fii nadmihi wey kitaabka nadmigiisi baan bilaaboon gudagalay mustamiddan xaalan ahay mid ka dalbayo weydiisanaya min rabbinaa rabbigeed aan weydiisanayo macnaa daaliban istidaadku wataa iyo icaaniyo kaalmo atawfiiqa waafajin uu i waafajiyo lisawaabi waxaan filayaa mutunta yaryar baan arkaya cibaaradan laambaa ka dhacsan oo halkaasi sax ma noqonayso ee sanbaa saxan aqriye min rabbinaa rabbigayo aan weydiisanaya atawfiiqa waafajin lisawaabi halkaa wax kale idiin yaalla matiga yar baan u jeedaa ee laamtan baa lagu kordhin oo kelimadani way jiran tahayo lisawaabi weeye bal markaa waafajin uu i waafajiyo sii toosnayd ee sawaabka ahayd anigoo rabbigay weydiisanaya ayaan bilaabay oon gudagalay nadmigii kitaabka wanafca waxtarna aan weydiisanayo intifaac lagu intifaaco aniga igu anfaco dadkii kuma anfaco fidaarayni labada daarood waa adduunyo iyo aakhiraba bilkitaabi kitaabka kitaabku maaha kitaabkii asalka ahaa ilahay waa kuba anfacay kaasna dadka waa kitaabkiisan uu isagu alifayo ayuu leeyahay ilaahay baa markaa aan weydiisanaya buli horta sida toosan ee sawaabka inuu waafajiyo taasi waa mid welibana uu noqdo dee nafci iyo waxtar ama intifaac lagu intifaaca kitaabkii labada daaroodba dee waxa weeye naadimkii iyo dadkii kale baranayeyba kitaabkii marka lagu shuqloomo ee la fahmee la barto kitaabkiina uu fadnigan usuulfiqiga yahay fadnigana uu yahay fadnigii dee ruuxuu ku makansanayey adiladii qur-aan iyo xadiid ba lahayd in bal isagoo faham saliima taasi tahay istimbaadkiisuna istimbaad toosan noqonayo axkaami kala duunaa in lagaba qaato oo taasna dee ay tahay nusuustii qur-aanka iyo xadiidka iyo adduun iyo aakhiraba lagula intifaacayay kitaabkana uu taa dhib yaraynayo bal in lagu intifaaco oo uu dadka kuba anfaco anigana iguba anfaco labada daarood buu adduun iyo aakhiro bilkitaabi kitaabkan aan nadminayo taas baan weydiisto waqad sharactu fiihi mustamidan min rabbina attawfiiqa waa mustamidan xaalan ahayn mid daaliba dheh mid ka dalbaya oo min rabbina maxay altawfiiqa waafajin lisawaabi iyo maxaa kaloon ka dalbaya wa daaliban annafca nafci iyo waxtariga intifaac fi daarayni labada daarood baa lagu intifaaco bilkitaabi kitaabkan laguma intifaaco baabu usul ilfiqi adigu kale baabka inoo dhan wallah subxana watacaala calaa aclam bismi illah alxamdu lilah aman salaatu wasalaamu calaa rasuuli illah